saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahalahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinanine hayno kala sokeya ayayno sinanine hayno kala sokeya
kulanti wacan oo wanaagsan khayaartahooda naga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyo haysanaa ee wadiisoo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan raadiyo haysnaay jawaab harshabeelle ah dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka idila socodsiinayo anigoo timacadde
saxiibadaadu waa dar gacan ku siiyo sama kuu falaayiyo darkala sugaariyo ku dhiga sinsaaro seedaha ku gooye
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda toddobaadka isbuuca waxaa toddobaadkan marti noogu ah guddoomiyaha deegaanka warciise xoorshe xuseen
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag dhegaystayaal fariinta intaas aynu kaaga gudubno markaana waxaan soo dhoweynayaa guddoomiyaha deegaanka warciise xoorshe xuseen marka hore kusoo dhawow raadiyo haysnaay ee magaalada jowbahar marka xigta nooga warbixi xaaladaha iyo horumarada ka jira deegaanka warciise oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada jowbahar ee caasimadda hirshabeelle aadan u soo dhoweyhayaa raadiyo isnaay sida quruxda badan oo hufan ay bulshadooda ay uga adeegaan waan uga mahad celihayaa raadiyaha waana ku dhowahay marka aan soo laabno xaaladaha oo horumarinta oo ka jirta deegaanka warciise horta waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol aad ayuu u fiican yahay deegaanka wuxuu ahay deegaan aad u baaxad weyn tuulooyin badan ayaa hoos yimaado waan dareemi karnaa culeysyo badan ayaa iska jiro waxaan jeclayn inaan aad u hormarino haddaan horumarin badan ayaa ka jirto waxyaabo badan ayaan dib u ogis badan ayaan ku samaynay bulshada deegaanka warciise si qurux badan oo wanaagsan ayay gacmaha isu wada qabsadeen waxyaabo badan ayayna soo hormariyeen sidii meesha inay ka hirgeliyaan isguul oo dugsi hoose dhexe sare ah ay ka hirgeliyaan meesha aad ayuu uga hirgelay wasaaraddana qayb ayay kala naqato macalimiintii iyo waxyaaba macalimiintii dhigi laheyd fasaladaas ayay iidana diyaarisay waan uga mahad celihaynaa maadaama ay waagana ay noo dhiman tahay shaqadii ay sidii isguulkii fasalo badan loo dhiso oo ilaa sideed fasal ilaa toban fasal gaarayo meesha loogu dhiso oo loo helo isguul weyn oo baaxadiisa weyn maadaama uu iskuulka uu iska yaryahay ardaydii ay dhigahaysina faraha ay ka baxeen ay intaas ay badan yihiin waa tahay guddoomiye si guud waxaa noogu sharaxdaa deegaanka warciise waxyaabaha uu caanka ku yahay deegaanka warciisay wuxuu caan ku yahay waxaa ka mid ahay waa deegaan weyn oo aada u ballaaran bulshada bulshadiisa qaybihiisa kala duwan waxay ku tiirsan yihiin sidii beerahoo kale xoolahoo kale iyo dalagyada kala duwan sidii digirtii looskii galeydii masegadii dad xoolo dhaqata ah sida arigii iyo geelii iyo loodii dad waxaa waaye dad ka deegaan ahaan waxyaabaha ay caam ku yihiin oo kale waxaa ka mid a dad aad martida u soo dhoweeyo oo aad u jecel dadka martida u ah inay si qurux badan lahoo hufan ay u soo dhoweeyaan ay u qabanqaabiyaan ii sheeg ay dadkaas ay soo dhoweyhayaan dad aad qacmo furan ummadda ugu soo dhoweeye waaye martidana aad u jecel waaye waa tahay guddoomiye ka maamul ahaan maxaad ka qabateen deegaanka warciise maadaama deegaankaas uu yahay deegaan weyn kana mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle
deegaanka wax badan ayaan ka qabanay dib ogis badan ayaan u fidinay waxyaabo badan oo iska qaldanay oo kalaya jiray waa wixii oo dhan dib ayaan u hagaajinay deegaanka bilicdiisii iyo wixii oo dhan dib ayaan u soo celinay nadaafad ayaan ka samaynay aadan u wanaajinay sidii meelaha oo cariiryaha oo luuqamaha la maraayo kalay waan ka sigjinay dadka waddooyinkiisa waa aaday u fiican yihiin suuq ayuu leeyahay suuqyaha qaarkood ma sidii eh, isku dhex yaacin waa waa kala habaynay qayb qayb ayaan u kala samaynay sidii si suuqa oo xoolahoo kale dhinac ayaan u bixinay oo meel oo istaraatiijiyahan ka dhignay qaybaha oo sida ganacsigoo kale sida digirtoo kale qayb ayaan ka dhignay iyo galeyda iyo ii sheeg sisinta qaybta ganacsiga suuqa asigana qayb kale istaraatiijiyaan u samaynay asigana oo sida meelihii oo baqaarihii lagu xaray kale u dhow wixii oo dhan waa kala nadaaminay aad u qurux badan yahay waxay u dhimanta waxaa dhiman kaliya in bulshadii oo dhan qacmaha ay iswada qabsado ay si qurux badan oo wanaagsan ay u wada shaqaysan nabaddana way ka shaqeen amnigiisana si aad iyo aad boqolkiiba boqol ayuu u fiican yahay bulshada dhammaan waxaan iska wada kaashanay iyo qaybaha amniga in beledka aan xasilino wax burabalena ay ka jirno oo ganacsigiisa si wanaagsan ugu kala socdo waa tahay guddoomiye waxaad ka dhawaajisay in ee, horumaro kala duwan ee ka socdaan deegaanka warciise ee, horumaradaasi marka laga soo tago ee, dhanka ganacsiga ee, inta badan deegaanada ee hoos yimaada gobolkan shabeellaha dhexe waxay caan ku yihiin een, toddobaadka in hal maalin ka mid ah oo loo ganacsi tago deegaanka marka deegaanka warciise markaan usoo laabano ma maalmo ka mid ah oo loo ganacsi tago miyaa jiro mise waa mid eh, inta badan toddobaadkaasi si toos ah ay u ganacsadaan bulshada iyo ganacsatada aadaad u mahadsan tahay wariye Tim- timacde ee, waxay leeyihin sida aan ognahay oon dabiiciyanba aan naqaano ee, sidii deegaamada iyo waxaa jiro maalmo oo khaas ah oo halka loo safar tago deegaanka warciisa waa deegaan baaxaddiisa ay iska weyn tahay bulshadiisa way fara badan tahay maalin kasta ayuu horta suuqa iska furan yahay oo waa if- waa miftaax wuu furan yahay maalin kasto waxaad doonta ayaad ka helaysaa waxaa jira marka maalmo oo maalin oo khaas ah oo laysugu yimaado oo ii sheeg degmooyinka iyo tuulooyinka kale oo iyo iyo meelaha laga wada soo wada sarfay deegaanada u dhow diriska laga soo wada sarfayo oo looga yimaado ayaa jira waa maalin khamiis ah maalintaas xoolihii iyo waxyaabihii oo dhan baa laysugu keenayaa mahaasaa ganacsatadii oo dhan bay imaanaysaa ganacsatadii qaybtii jowhir ka tageen wixii muqdisho ka yimideen wixii meelaha dhadhow ka yimideen deegaanada kale iyo degmooyinka oo kaloo noo dhadhow wixii oo ka yimideen mahaasaa laysugu wada imaanayaa halkaas ayaa ganacsi guud oo maalinkaas ka dhacaya waa maalin khamiisa suuqa maalinka oo ugu zaxmadda badan yaha waay waa tahay guddoomiye waa mahadsan tahay ee, waxaad nog warbixisaa xiriir ceenkee ah ayaa idinkala dhexeeyo ee, bulshada deegaanka warciise ka maamul ahaan maamulka iyo bulshada way isku dhaqan yihiin maamulka bulsho la-aan ma noolaa kariya sida aan ognahay maamulka waxa uu ku dhaqdhaqaaqo waa bulshada wanaaggeeda bulshadana sidoo kale waxa ay ku shaqayso waa maamulka meesha haddii amni la helin oo maamul la helin kala dambayn la helin magaalada dhan waxay waxay naqanaysaa walax oo aan lahaynin ii sheeg wax micnahay soo kordhinaysa male ummadda waxa ay ku kala badbaadi karaan ay iskula noolaa karaan waa sharci u degsan bulshada iyo maamulka u degsan ay wada ogol yihiin sida aan ognahay deegaanka warciise maamulka deegaanka warciise iyo bulshadiisa si qurux badan oo wanaagsan ayay isula shaqeeyaan laamaha amnigay la shaqeeyaan wixii ay arkaan sida meelaha oo tuulooyinka u dhow wixii ay ka dareemaan xoogaa dhaqdhaqaaqa ama ama xiisad kasoo kordhayso kale markay arkaan shacabka way soo wargeliyaan maamulkay soo wargeliyaan sidaa ugu dhaqsiyaha badan ayaana halkaas markaas ku gaarnaa laama amniga ay ku tagaan wixii waa leysku keenaa waa leysku keenaa dadkii si qurux badan oo hufan ayay noogala shaqeeyaan ayaan ka wada shaqeynaa anya qacmaa is wada qabsano si ay waxa sarada aynan uga soo kordhin maas iyo dhibaato ay u hormaanin sidaas ayaan horta ku samaynaa bulshadana si wanaagsan oo qurux badan ayay noola shaqaysaa meeshii wax ka dhacaan intayna dhicin ee xoogaa xaaladda ma fiicnays yidhaahaan wayna soo wargeliyaan ununkana waa u dhega nuglaanaa oo sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa halkaas ku gaarnaa
waa tahay guddoomiye waxaad ka dhawaajisay in ee, bulshada iyo maamulku ay si wanaagsan iskula shaqeeyaan marka laga soo tago ee, waxaad sheegtay in ee, bulshadu idinsoo gudbiyaan mararka qaar ee, xiisadaha ama colaadaha ee, ka dhaca kuwaas oo sababi karaa dhuldaaqsimeedyada marka qaab noocee ayaad ku wajahdaan
guud ahaan haddii aan ka warbixiyo waxaa ku yaalo horta waxaa meesha noogu yaalo saldhig ayaa ku yaala xabsi oo ku ya- iska yar oo iska weyni badnina meesha ku yaalo Eh, wixii xasaraadaha oo soo kordho ama markaas deg deg oo aan soo qabanno halkaas ayaan kusoo xirnaa haddaan kusoo xirnana haddii ay wixii xaaladii ay iska fududdahay ay yasiran tahay waxaa ka daba yimaada sida aan ognahay odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada ayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ka daba yimaado ayagoo kafal celihayo qofkaas wixii uu sameeyey raalligelin ka bixihayo dadkii kale waxa looga dheelay ama ay kasoo horjeedeenna ka raalligeliyeen ayay ka daba yimaadaan markaas sadimay yimaadaan wixii aan isla wada xalinaa dadkii kalean u yeernaa wixii xasaradii halkii ayaan kusoo gaabinaa ayaan kusoo gebagebaynaa wixii naga bato culeyskooda uu kordhane waxaa lasoo wadaagnaa saldhiga degmada jowhar ayaan lasoo wadaagnaa ayaan soo gaarsiinaa waa tahay ka deegaan warciisa ahaan xiriir ceenka ah ayaa idinkala dhexeeyo ee maamulka degmada jowhar xiriir ayaa nagala dhexeeyo oo waxaa waaye ununka degmada jowhar waa degmadiinii e, gobolka ayaan hoos nimaadaa jowhar E, xiriirkeenana aad ayuu u fiican yahay xaalad walbe oo soo kordho waa isla soconaa waan iswacnaa wixii oo culeys ahoo nagu soo wajaha maamulka ayaan la soo wadaagnaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee kale nagala qayb qaataan ay xalkaas nagala gaaraan ayay noola wajahaan insha allahu waan uga mahad celihaynaa sida hufan oo quruxda badan ay ay noola shaqeeyaan unkana waa la shaqeyhaynaa simbirna garabkooda ayaan taaganahay waxaan ayukana waxaan ka rajaynaynaa wixii caqabada hoo yimaado inay garabkeena taagnaadaan insha allah waa tahay ma jiraan wax caqabad ah oo ka taagan deegaanka warciise islamarkaana aad xali weyseen runtii xaqiiqti way jiraan waxyaabo xaalado la xalli waaye ayaa jiro oo mid caam ah ayaa jiro waxaa ka mid ahay sidii biyahan iska soo baxaya mar walba ummaddii sida aan ognahay waxaa waaye ummad ku tiirsan boqolkiiba sagaashan ku tiirsan beeraley noloshooda beer ayay ku tiirsan tahay qaybaheeda kala duwan sababta marka waxaa yimid xaaf ama biyo baxo beerihi ayay gooyhayaan beerihii markii la falo dalagii uu kasoo go'i rabo uu dalagii qabto aad ay isha ay u macaansaysa quruxdooda ay doog yihiin waxaa imaanaya biyo biyihii wax celi kara male waa masiibo rabbaaniya ilaahay uu soo diray biyihii dalagii gooyeen mar labaad haddana sidii ayaa loo beeray haddana ayakoo dalagii uu soo dhow yaha la yidhi oo uun mar loo hawooday ayay haddana biyihii mar labaad kusoo laabteen way gooyeen haddane caqabadda ugu weyn oo ka dhacday deegaanka warciisa iyo deegaanada kuwooda hor aadan dhammaan waa caqabad waa masiibo guud oo ummaddaas wada haysato bariga jowhar waxaa kaloo jiro biyaha aa arkaysa waxay u baahan yihiin juhdi badan in layska baxsho oo bulshadii kaligeed wax ma tiri karto waxaa loo baahan yahay guud ahaan inuu maamulkayna qayb weyn uu ka naqdo ununkana garabka aan ka istaagno dhaqaalihii aan xarayno aan dhaqaalihii aan bixino saan uga qaadi karno dadkii aan qayb qayb aan uga qaadno maamulkana garabka uu naga qabto aan iswada garab istaagno biyihii si wada hortaga maamulka iyo deegaanka iyo wixii joogay iyo bulshadii wixii oo dhan qaybaheeda kala duwan aan garbaha iyo qacmo anyiis wada qabsanno biyihii aan ka hortagno waan naqaanaa biyaha xilliga ay soo baxaan lama celi karo laakiin waxaa jiro xilli webiga uu hoos u dhaco biyahana ay hoos tagaan xilligaasoo kale waxaa noogala baahan yahay inaan ummaddii aan wacyigelinno aan meeshii wada tagno aan wada xirno si wada jir aan u wada xirno biyaha sidaa ogna horta waa laba qaybood qaybna waxay kasoo baxaan sabuun qaybna waxay kasoo baxaan hurwaa labada qayboodba waa bariga jowhar qaybta oo sabuun way sokaysaa qaybta hurweyna iyadana gadaal waaye hadda biyahan saameynta xoogga leh waxaa waaye biyihii oo ka yimid hurwaay biyahaas ayaa dhalkan dhulkan hadda sidii biyo cadde iyo warciise iyo dhulkaas isu maro ilaa ilaa mashruuci ji- waxay teg ilaa waxay tegayaan ii sheeg hulaan meel la leeyahay qaybtaas mahasay maraan waa hurwaay qaybta kale oo iyada eh, kasoo baxaan meesha la yidhaaho ii sheeg sabuunna waxaa waaye waxay ka dhacaan iyakana dhulkan oo sidii kabxale iyo anya ka baxaan ay waxay marayaan meesha la yidhaha jilyaale dhulkaas feermo qajafey dhulkaas ayay maraan iyakane halkaas ay wadarmaan sababtana waxaa keeni karo haddii uu fawga uu qodnaa lahay ou ii sheeg ou biyaha halka hore wax lagu neefi jiray waxa waaye fawga irda lahay irdahaas ayaa lagu neefi jiray wakaalad weyn ayaa meesha hore ku aali jirtay taas ayaa lagu shubi jiray kabacdina albaabey lahaa jir haddii webiga eber naqda ayaa biyahaas dib hore looga celi jira looga naqi jiray xagga balcad xaggeeda marka sababtoo ah webigiio gawaradiisa ay eber naqdeen haddii uu biyo keeno biyihii way ka tilaabayaan asigii waa iska diicdiic marka sidaa daraaddeed ciladaas ayaa jirto waa tahay guddoomiye ugu dambeyn fariinta aad la wadaagayso ee bulshada deegaanka warciise waxaan u jeedihayaa bulshada qaybaheeda kala duwan inaan qacmaha iswada qabsanno aan juhdi bixinno sida aan uga hortegi lahayn xaaladahaas ummadda halista ku oo biyahaas oo wax laga tacbo waayey inaan ka hor tagno oon qarash iyo wax walba aan nafi maalba aan ku bixinno oon qacmaha isqabsanno wax walba aa ka yimaada aan isula joogsanna ayaan ugu baaqayaa maamulka waxaan ka codsanayaa asigane waxaan leeyahay biyahaas caqabad ayay naqdeen ummaddayni bulshadayni caqabaday ku naqdeen maamulka laftigiisa saameyn badan ayaa naga soo gaartay iyo dhibaatooyin badan waxaan leeyahay maamulka garab weyn naga siiya arrintaas waxaan baaq dheer ugu diraynaa heer degmo iyo heer gobol iyo hirshabeel oo dhan ummaddaas loo gargaaro biyahaasna aan qayb weyn aan ka qaadatiin ayaan idinku soo jeedihaya kaasi waxa uu ah xuursha xuseen oo ah guddoomiyaha deegaanka warciise waxa uu marti ku ahaa barnaamijka dooda isbuuca guud ahaan barnaamijka waa nageenta haddaa barnaamij caynkan u kalaan kulmi doono sidaa iyo ammaana allah
ayayno sinanine hayno kaa